halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aannu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa warqaddii rasuul yuudas oo isagu ahaa sayid ciise masiix walaalkiisa xagga hooyo wuxuuna la dhashay rasuul yacquub oo aannu warqaddiisii mar hore soo wada barannay rasuul yuudas isla sidii rasuul yacquub kuma faanin inuu ahaa ciise masiix walaalkiis ama qoyskii ciise masiix rasuul yuudas wuxuu ka sii digayaa wakhtiga marka dad badan oo masiixiyiin ahi ay u dhici doonaan waxbarid ka duwan tan laga dhaxlay rasuullada dadku iyaga ayaa la imaan doona waxbarid ay iska leeyihiin oo u gaar ah waxayna bilaabayaan inay soo dhex galaan masiixiyiinta oy ku furaan qaaquul jahawareer iyo muran rasuul yuudas oo wax ka sii sheegay arrinkaasi ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda afraad ee warqaddiisan halka cutub ka kooban sida tan waayo waxaa jira niman qarsoodi idinku soo galay waana kuwii waa hore xukunkan loo qoray oo ah kuwa aan cibaadada lahayn oo nimcada ilaaheenna ku beddela nijaas oo inkira ciise masiix oo ah sayidkeenna iyo rabbigeenna keliya markii noogu dambaysay waxaannu si faahfaahsan kaga hadalnay maaddadii qusaysay bidcada iyo sida ay ku soo gelayaan kiniisadda iyo sida ay iimaanka u qarribayaan waxaanan soo aragnay markii waxbaridda rasuullada la khafiifiyo in nolosha sida loo wajahayana la khafiifinayo waxaana dabcaya dareenkii iyo fikirkii suubanaa ee dadka marka waa inaynu aad iyo aad isaga eegno kuwa dadka hadalka la wadaagaya inay yihiin kuwa xagga masiixa ka yimid iyo inay yihiin niman isqoraya oo dan gaar ah u imaanaya kiniisadda hal mid ayaa lagu gartaa kaafirnimada waxaana weeye in kan diida sayidkeenna iyo rabbigeenna ciise masiix inkaasu yahay nin bidco ah oo isqoraya wuxuu ka hadlayaa qofkaasu wax ku saabsan ilaah iyo ciise masiix laakiin haddana wuxuu diidayaa waxa ay yihiin maalmihii yuudas bidcadnimada waxaa loo yaqaanay nostig waxayna firqadaasu ay dadka bari jireen in jidhka bini'aadmiga uu dulli yahay oo walxaha oo dhanna ay shar yihiin laakiin ruuxa dadka oo keliya uu wanaagsan yahay waxaana arrinka uu ku soo biyashubanayaa inaanay macno lahayn waxa qofku jidhkiisa uu ku sameeyo waxay firqadaasu aaminsanaayeen in qofku xor uu u yahay inuu qanciyo damaca jidhka wuxuu kaloo xor u yahay bay odhan jireen inuu sinaysto oo jidhkiisa wax waliba uu ku sameeyo oo dembiga uu samaynayana uusan qarsan haddii uu doono haddii la weyddiiyo oo lagu yidhaahdo war gabadha aad la joogto waa gabadhii aabbaha guursadaye ayaa laga yaabaa inuu kugu yidhaahdo maxaa ka macno ah waa i jeceshahaye taasina waxaa loogu yeedhaa markii aad akhriso injiilka ilduufka nimcada qofku haddii uu sahashado waxyaalaha laga hoga tusaalaynayo waxaa dhacaya inuu gaari waayo heerka ay dalbanayso nolosha masiixinimada waxaana ugu wacan inaannu han iyo niyadba u lahayn waayo markii hore ayuu ka ilduufay nimcada laynagu siiyey rabbigeenna ciise masiix haddii sida dadka maanta ay u dhaqmayaan aad eegto wax isbeddel ah kama muuqdaan sidii berigii hore ay ahaan jirtay markaasoo la rumaysnaa in jidhka laha qabtiro oo wuxuu u baahan yahayna la siiyo waxaa aad iyo aad u sii badanaya kuwa jidhka ummiisa wixii uu u baahan yahay oo weliba shaqo ka dhigta inay maalin waliba ka dhigaan maalin farxadeed haddaba suuragal dhegaystow ma ahan in maalin waliba ay noqoto maalin farxadeed waxaana laga waynaynin dadkaasi meelaha qaadka lagu iibiyo iyo hablaha shaaha iibiya agagaarkooda waxaa suuragal ah in qarashku uusan ku kala go'in oo uu helo biil toos ah oo dibadda looga soo diro waxaa kaloo suuragal ah inuu ka mid yahay ragga caanka ah ee guryaha lacagta lagu keeno oo wax ka dhiijiya ama maafiyada magaalada ka mid ah maalin waliba waa u ciid laakiin ciid daankaagu uu kuusan yahay maalin waliba ciid maahane ee waa ciil haddii la weyddiiyo su'aal oo lagu yidhaahdo maxaa daankaagu uu u faaruqila yahay oo dadka caadiga ah ula mid noqon la'dahay ayaa laga yaabaa inuu kugu yidhaahdo war ma annagaad shaqo naga dhigatay mar baad hadalkaasi tidhi ee mar kale ha iigu noqon ninkii kale oo ah sida abbaarta ah odayaasha magaalada ayaa laga yaabaa markaasi inuu cabsado oo ku yidhaahdo war raalli ahaw waan kula kaftamayey waxaa hadalkii soo gelaya haddaba gebdhihii shaaha oo waxay ku odhanayaan war maxaa kaafi maanta looga caraysiiyey markaasuu leeyahay oday wasaq ah ayaa hadal nala soo doontay marka waxaa dhacaysa markii uu marqaamo inuu galo damiir xumo aan horay loo arag marka waxaa dhacaysa markii uu marqaamo inuu galo damiir xumo aan horay loo arag maxaa wacay nin jidka toosan loo sheegi karo ma ahan oo laguma odhan karo war sinada ka joog haddii kale dhinac ayaa ku maqan waxaana dhibaatadu ay tahay inaannu jirin nin wax uga sheegi kara nolosha ma ahan oo keliya haddaba kuwa xagga maanka ka ilduufay nimanka qoryaha sita waxaa iyaga ka sii daran kuwa baayac mushtarka ah oo iyagu doonaya inay habeen waliba naag cusub guursadaan haddaba in lagu socdo damiir xumo iyo in laha qabtiro baahida jidhka ayaa lagu sifeeyaa inay tahay calaamadda kan masiixa mucaarada kuwaas oo kale waxaa ku dhex jira ruuxa kan masiixa mucaarada oo diidan sayid ciise masiix marka wakhti dheer ayaan u huray aayaddan afraad iyadoo ay ugu wacan tahay ahamiyadda ay leeyihiin waxyaabaha aayaddu ay ka hadlayso ama ay ina horkeenayso haddaba waxaannu intaasi ku soo ekaynaynaa dhegaystayaal maadadii looga hadlayay in dadku ay gadaal ugu noqdaan kaafirnimo ama bidcinnimo waxaanan iminka uga gudbaynaa maaddadan kale oo ah in kuwii reer banu israa'iil ee ilaah diiday cidlada lagu dhammeeyey iminka yuudas wuxuu ina siinayaa lix masaal oo qusaysa kaafirnimada ama bidcannimadii hore ka hor intaynan bilaabin qaybtan bal aan idin xusuusiyo waxa bidcannimada ama kaafirnimadu ay tahay waxaana thayer oo isagu giriig ahaa uu ku macneeyey abistemi oo ka dhigan gadaal u noqosho bannayn tegis ama hayaan markii ereyga bidcannimo lagu isticmaalay warqaddii labaad ee reer tesalonika ayaan rumaysanahay in ereygu laba macaani uu leeyahay waxay ka micno tahay in kiniisadda la baabi'iyo maadaama warqaddii koowaad ee reer tesalonika rasuulku uu kaga hadlay wax ku saabsan marka kiniisaddu ay masiixa hawada kula kulmayso ha yeeshee bidcannimadu inkastoo iminka ay jirto haddana waxaa xooggeedu uu imaanayaa markii kiniisaddu ay ciise masiix hawada kula kulanto waxaa dabeetoo qaadanaya ama saaqaya dunida abestemi ama in kiniisadda meesha laga wado markii kiniisaddu ay hawada kula kulanto masiixa ayaa waxaa dhulka oo dhan saaqaya abestemi ama kaafirnimo sayid ciise masiix wuxuu ina weydiiyey su'aal sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda siddeedaad markaasoo uu lahaa sayidkeennu hase ahaatee goortu wiilka aadanuhu yimaado markaas rumaysad ma ka heli doonaa dhulka haddaba markii aad eegto sida su'aasha giriig ahaan loo dhigay ayaa jawaabtaad soo raaci karta ay tahay maya masiixu wax rumaysad ah kama heli doono dunida markii uu dunida ku soo laabto waayo waxaa meel waliba oo dunida ah saaqaysa kaafirnimo iyo in dib looga gadoomo ilaah iyo fikirkiisii suubanaa iyo injiilkii ciise masiix haddaba kaafirnimo buuxda la arki maayo inta masiixiyiintu ay dunida joogaan ha yeeshee haddana waa wax jira oo la arki karo in dadkii ay diideen injiilka ciise masiix ee nabadda yuudas wuxuu aayadda shanaad inoogu sheegayaa lix masaal oo qusaysa dib u noqoshada ama kaafirnimada taasoo horay u dhacday dadkiina waxay ka gaddoomeen rumaysadkii ilaah marka waxaa halkan laynoogu sheegayaa saddex hormo iyo saddex shakhsi waxaase ugu horreeya saddexda hormo sida ku qoran warqaddan rasuul yuudas aayadda shanaad ee baalka afar boqol saddex iyo labaatan waxaana qoran sida tan hadda inkastoo aad horay u taqiineen wax kasta waxaan jeclahay inaan idin xusuusiyo sidii rabbigu dad uga badbaadiyey dalka masar dabadeedna u baabi'iyey kuwii aan rumaysan isaga markii reer banu israa'iil ay joogeen lamadegaanka ama cidlada ayaa rumaysaddarradoodii la burburiyey waana tusaale cad in ilaah xukun uu saaro kaafirnimada markii israa'iil ay timid qaadeesh barneeca ayay waxay diideen inay galaan dhulkii la ballanqaaday waxaa raggii basaasyada ahaa ee dhulka loo diray ay war ku soo celiyeen nebi muuse iyo odayaashii kale ee ku sugnaa qaadeesh barneeca waxayna ku warrameen in dhulku nimcaysan yahay oo welibana uu malab iyo caano la barwaaqaysan yahay isla sidii ilaah horay uu ugu sheegay iyaga oo hadalkii ilaahna wuxuu ahaa mid saxiix ah balse basaasyadii laba maahana intii kale ma ayaan rumaysnayn in ilaah iyaga uu siinayo dhulka oo waxay dadkii kale ku qasbeen inaan dhulka la gelin markii koowaad waxay la ahayd in dhulku uusan ahayn sidii ilaah uu u sheegay balse markii ay arkeen in dhulku uu wacan yahay waxay diideen inay rumaystaan in ilaah uu siin karo iyaga dhulka waxay ka doorteen inay cidlada iska sii joogaan intay ilaah rumaysan lahaayeen wixii ay sameeyeen ayaa tusaale u noqonaysa waxa abestami ama kaafirnimo ay ka micno tahay waa marka qofku uu ka tago rumaysadkii ilaah uu ku qabay waxay ka tageen aasaaska waxyaabihii ay masar uga yimaadeen ilaah wuxuu iyaga siiyey ballan laba qaybood ahaa oo kan koowaad wuxuu lahaa waxaan idinka bixinayaa dhulka masar oo waxaan idin geynayaa dhulkiinnii balse israa'iil rumaysadarradoodii ayaa ku reebtay inay cidlada warwareegaan waxayna cidlada sii joogeen ilaa iyo soddon iyo siddeed sannadood markaasoo ay baaba'een qarnigii diiday waa dadkii inay dhulka galaan waxaase soo haray kaaleeb iyo yeshuuca reer banu israa'iil waxay cudurdaar ka dhigteen ilmahoodii oo waxay ilaah ku yidhaahdeen sida ku qoran kitaabka tirintii cutubka afar iyo tobanaad aayadda kow iyo soddonaad sida tan laakiinse yaryarkiinna aad tidhaahdeen waa la dhacayaa iyagaan keeni doonaa iyagu way baran doonaan dalkii aad diiddeen saaxiib qaarkeen waxay marmarsiinyo ka dhigtaan inay ilmaha risaq u raadiyaan intii ay ilaah u adeegi lahaayeen oo waxay leeyihiin marka hore waa in ilmaha wax loo raadiyo taasi waa wax wanaagsan oo ilaah ma diidana oo hadalka u dhici maayo in ilaah aannu ilmaha ka fikiraynin balse markii aannu ilaah addeecno wuxuu ka taxadarayaa ilmaha iyo innagaba sababtaas aawadeed qarnigii diiday inay ilaah maqlaan way wada dhinteen laakiin ilmihii lagu marmarsiyooday waxay ka wada gudbeen webiga jordan sidii ilaahba uu ballanqaaday waxayna noqdeen haddaba qarnigii diiday inay ilaah raacaan tusaale wax ku ool ah oo sharaxaya in kuwa ilaah ka noqda aanay ballanka lahayn iminkana haddaynu ka baxno maaddadii hore ee ahayd in rumaysa darridu ay baabi'isay kuwii ilaah dib uga noqday ayaannu iminka isla eegaynaa maaddadan kale ee yaabka leh oo qusaysa in malaa'igihii fallaagoobay ay ilaa iyo maanta silsilado ku xidhan yihiin si markaa aynu arrinkaas quseeya malaa'igaha la xidhiidhay wax idinka sheegno ayaannu la soo baxaynaa baalka afar boqol saddex iyo labaatan ee axdiga cusub warqaddii rasuul yuudas aayadda lixaad waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan soo socota oo malaa'igihii aan dhowrin madaxtinimadoodii laakiinse rugtoodii ka tegay wuxuu ilaa xukunka maalinta weyn ku hayaa silsilado weligood ah iyagoo gudcur ku hoos jira haddaba tani waxay ina tusaysaa xaqaa'iq kale oo laynoogu bayaaminin meel kale oo ka mid ah qorniinka inkastoo meelo kale laynoogu soo sheegay in malaa'igaha ilaah ku xadgudbay uu xukun sugayo haddaba ilaah wuxuu malaa'igaha siiyey xaqa ah inay wixii la wanaagsan sameeyaan ilaah malaa'igaha kuma odhan sida dadka oo kale tarma markaana ma lahan dabeecadaha dembiga sida dadka malag waliba waxaa ilaah uu siiyey doorasho xor ah iminka qaar ka mid ah malaa'igaha ayaa waxaa lagu qabtay iyagoo ku jira fallaaganimo oo silsilado ayaa lagu xidhay sida abbaarta ah malaa'igaha dhacay labo ayaa loo qaybiyaa waa kuwa caasinimadoodu ay aad u weynaatay oo la xidhay oo ma lahan xorriyad ay ku dhaqdhaqaaqaan hormadan kale waa malaa'iga dhacay ama dembaabay laakiin weli loo oggol yahay inay meelahooda marmaraan waxaanay hoos joogaan shayddaanka kuwa loo oggol yahay dhaqdhaqaaqa ayaa aalaaba loogu yeeraa jinniyo waxaana lagu qoray qorniinka oo meelo badan ayaa looga hadlayaa jinniyada kuwaasoo dadku ay wax badan maalmaheenna ka garanayaan waxaa jira in waa hore kiniisaduhu ay dafiri jireen inay jinniyo jiraan oo qaar baaba ku dooday inaanay malaa'iga jirin waxaana ugu wacan in dadkii ay hantigoosad noqdeen waxaa laga fakarayaa tacab adduunyo oo wixii ilaah iyo malaa'igihiisa quseeya waxaa loo qaataa fikir gurracan iyo aragtiyo qalloocan wakhtigan cilmisaynisku meel waliba lagu dhaqo oo fikirkii dadka ee suubanaa uu sii dhammaanayo ayaa culimmada saynisku si xoog leh ay uga soo horjeedaan ilaah iyo sharciyadiisa nolosha sannadku markuu ahaa kun sagaal boqol saddex iyo lixdankii ayaa waxaa wargees toddobaadla ah lagu qoray maqaalad cinwaan looga dhigay ilaaha qarniga hawada bal aan soo yaro xigto wixii maqaaladdu ay lahayd ama lagu qoray dhacdada ugu weyn marka la soo galo taariikhdan casriga ah ayaa waxaa qabay taariikhyahannada waana sida masiixinimada ay faraha uga sii baxayso ma ahan oo keliya in qisooyinkii baibalku ay meesha ka baxeen laakiin diimihii oo dhan ayaa daaqadda ka sii baxaya waana fikirkii suufinimada ee ahaa ama quseeyey nafta aadmiga iyo nolosha dhimashada ka dambaysa weli dadku way wacdinayaan oy ka hadlayaan baibalka jameecooyin badanna waa imaanayaan oy maqlayaan hadalka ilaah balse jameecada iyo shakhsiyaadkuba waxay ka sii dareerayaan kiniisadda iyagoo ku sii socda myuusiyamka taariikhaha iyo dhaqanka qoraha oo maqaaladiisii sii wata ayaa wuxuu leeyahay konton sannadood ka hor diintu waxay qayb ka ahayd dunideenna waxaana meel waliba laga maqlayaa khudbadaha maalmaha ciidaha soonka iyo weliba munaasabadaha kale waxayna dhaqamada diintu xiisad weyn ku abuuri jireen dadweynaha markii la eego miisaska lagu casheeyo dushooda intaan cunnada la cunin waxaa ka horrayn jirtay duco iyo mahadnaqid ilaah looga mahadnaqayo cunnada oo nimcada eebbe iyo deeqdiisaba waa laga mahadcelin jiray balse maanta diintu waa shay muran dhalinaya mana ahan in dadku ay si xoog leh diinta u rumaysan yihiin laakiin dooni maayaan inay maqlaan iyadoo diintii laga hadlayo maadaama ayaan dareen u lahayn ilaah ayaanay garanaynin wax ay isaga weyddiistaan ama ay ka yidhaahdaan ilaah iyo malaa'igihiisa iyo waxyaabaha quseeya mucjisooyinkiisa welibana ma doonayaan inay u muuqdaan kuwa masiixa ka soo horjeeda balse xoog kuma lahan fikirka rumaysadka ilaah warkuna wuxuu ku jaran yahay in diintu ay faraha ka sii baxayso ayuu qoruhu hadalkiisii ku soo gunaanaday waxaad haddaba xusuusataa in kastoo qorahaasu maqaaladan oo qoray saddex iyo lixdankii haddana waxaa jiray toobadkeen iyo hanuun aan fara yareen sannado badan ayaa kuwa furfuran ee kiniisadaha jooga ay la ahayd in kiniisaddu ay burburayso oo mucjisooyinka kitaabka ku qoranna liska ilaawi doono mid kale oo isna ka mid ah brofesorada ayaa qoray buug uu ugu magac daray dhibaatada kiniisadda ka haysata beddelka ama magaalooyinka waaweyn oo wuxuu qayb ka mid ah kiniisaddiisa ku leeyahay madhabta brotestanka oo iyadu beri ahaan jirtay mid aad iyo aad u xoog badan ama caan ka dhex ah bulshada maraykanka ayaa iminka fikirkoodii midaynaya oo isku imaanaya oo doonaya inay cusboonaysiiyaan rumaysadkooda oo haddii sida ay iminka tahay xaalku uu sii ahaado kiniisadda brotestanku sannado dhoway baaba'aysa ayuu qoraagana hadalkiisii ku soo gunaanaday haddaba fikradaha caynkan oo kale ah waxaa bixiya maanta kiniisadaha furfuran hase yeeshee weliba ayaamaha kan waxaa ka soo baxay dad xiiseeya waxyaabaha mucjisada leh oo dano ku wata marka waxaa cajiib ah in hanuunku uusan ka imaanaynin kiniisadda gudaheeda ama kiniisadaha mayalka adag laakiin wuxuu ka imaanayaa kulliyadaha iyo jaamacadaha khaasatan kuwa aan lagu aqoonin hanuun wakhti dheer oo diidi jiray mucjisooyinka maanta waxaa jaamacadaha looga hadlaa jinniyada shayddaanka ilaah iyo baibalka durbadiiba waxaa bilowday xiisado oo waxaa soo ifbaxay mar kale mucjisooyinkii malaa'igihii oo dadkiiba waxay xiiso iyo xamaasad u hayaan in bal ay wax ka ogaadaan waxyaalahaas aan la garanaynin rag iyo dumarba waxay ka walwalsan yihiin halka dunidan hantigoosadka ah ee waalatay ay ku dambayn doonto dadku waxay iminka garanayaan sida lagu gaaro dayaxa laakiin la garan maayo sida dabeecadaha dunida loo maareeyo waxaa magaalooyinka waaweyn ee dunida ku sii badanaya dilka boobka iyo dhaca oo kuwa jecel inay sharciga u hoggaansamaan wakhti dheer ayay guryahooda ku xaroodaan maalin waliba waayo waxay ka baqayaan in dariiqyada lagu toogto marka ay sidaasi tahay wakhti ka hor ayaa qubarada cilmiga sayniska ay la ahayd in dabeecaddii dadku ay ka soo raynayso oo waxay la ahayd in sharciyada tirada badan iyo qawaaniintaba laga tanaasulo maadaama dadku ay wanaagsanaadeen balse waa hadal laga badbadiyey in bini'aadmigu uu leeyahay dabeecado ka soo raynaya kitaabka quduuska ahina wuxuu leeyahay dadka oo dhaniba way dembaabeen oy gaari waayeen ammaanta ilaah marka waxaa dunida ku badan dilka macaasida tuugannimada wax isdhaafsiiska iyo iimaandarrada waxaana dadku ay isweydinayaan sida lagu dhaxlay damiirkan qarriban ee caadaystay sharkan qof baa wuxuu yidhi haddii uusan shayddaan jiri lahayn dadku waxaa qasab ku noqon lahayd inay samaystaan shayddaan loo saariyo sharka dunida maanta ka dhacaya marka wax la diidi karo ma ahan in aadmigii uu hallaabay oo midkeeyo waliba ay ku adag tahay inaynu ka soo farcannay qoys inkaaran iyo inaynu ku dhex noolnahay duni shayddaanku uu maamulo habeenkii xiga ayaannu dhegaystayaal qisadan ama waxbaridda rasuulyuuddaas horay idinku sii wadi doonnaa haatanna aynu dhegaysanno qasaa'id ay inagu luqeeyaan culimmo soomaali ah oo masiixiyiin ah
adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin